إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد الحديث الحادي والسبعون بعد المئة حديثك بقال تضباط يكون رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس بخاري مسلم يا كوريين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سقى يا بيس فإلهي راضها كالنقده qaala cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam limucaadin mucaad wuxuu ku yidhi mucaadkaasoo ibni jabalin ina jabal ahaa mucaad ibnu jabal waxaa rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam xiina waqtigii bacahaw nabigu uu u diray ilal yamani yaman markuu u diray wuxuu ku yidhi innaka ta'tii innaka adiga sataatii waxaad u tegi doontaa qowman qoom qoomkaasoo ahla kitaabin ahlu kitaab ah nabiga sala allahu calayhi wasalam magaalooyinka wuxuu u kala diri jiray dad macallimiin ah ducaadna ah xukaamna ah yaman markaa nabiga sala allahu calayh wasalam fii aakhiri xayaatihi weliba markii ugu dambeyday xayaatadiisa bacda xajati اlwadaac markii xajat اlwadaac nabigu uu soo xajiyey salى اllahu calayh wasalam ayuu mucaad diray yamanu u diray mucaad marka wuxuu ahaa macallim dadka diinka bara oo qur-aankii bara oo fiqigii bara axaadiistii iyo tafsiirkii bara wuxuu kaloo ahaa daaci dadka diinta ugu yeera oo dadka aan soo islaaminoo xataa gaalada islaamnimada ugu yeera wuxuu kaloo ahaa qaadiga kala xukmiya saddexdaasuu isku ahaa qaadiga dadka kala xukmiyana waa aha marka kaana daaciyan wa mucalliman wa qaadiyan saddexdaasu isku ahaa dadkii aan islaamin islaamnimadii ugu yeeraa wixii muslimiinana diinkiiu baraa wixii isqabsadana kitaabka alluu ku kala saanaa sidaasaa dariiqa nabigu ahaa sala allahu calay wasalam inuu diro dad nuucaas marka waa sidaas dadka muslimiinta sida laga doonayo magaalo walba iyo tuulo walba iyo meel kastoo dad muslima degan yihiin miy iyo magaalo inay u diraan qof culummo ah qof aan culummaha waxba u kordhinmaa qofka la diraa waa inuu yahay qof oo diinki alle aqoon feecan u leh waa inuu yahay oo qofka fasaaday diinka ugu yeeri kara qofkaan muslimka ahayn diinka ugu yeeri kara qofka diintii haystoo rumaysanna diinkii bari kara labadii isqabatana ilaahay kitaabkiisa ku kala saari kara qof nuucaasa sidaas darteeda culummadu waxay yidhaahdaan qofka oo jaahilkaa laakiin muslimka ah haddii daacinimo loo diro oo laydhaha dadkaas u taga diinka ugu yeer maa yufsiduhu akaru mimaa yuslixu inta uu fasahaadinayaa ka badan intuu islaaxinayo sababtoo ma yaqaano diinkii ma yaqaano isagoo dadaalaya waxaa dhacda wax badan inuu fasahaadiyo saas darteeda nabigu dadka uu diraa waxay ahaayeen dad aqoon feecan u leh diinka ayay ahaayeen nabigu sala allahu calay wasalam markuu diray wuxuu ku yidhi innaka adiga sataatii waxaad u tegi doontaa qowman qoom qoomkaasoo ahla kitaabin ahlu kitaab ah yaman waxaa wax ka joogay dad yahuud ah yahuudda ahlu kitaabkay ka mid yihiin dad yahuudahaa joogay hadalkaas marka nabigu uu sheegayo uu leeyahay dadka aada u tegaydaa waa ahlu kitaab macno weynuu ku fadhiyaa waxay yidhahdeen culummada muslimiintu qofka dadka diinka ugu yeeraha laba shaya laga rabaa diinta uu dadka ugu yeerayo waa inuu oqoon u leeyahy dadka uu diinka ugu yeeraya dadkana xaalkooda waa inuu yaqaan dadka uu wax ugu yeerayo sababtoo ah dadka isku si loolama hadlo qof waa qof iska jaahila oo xaqi in loo sheega u baahan qofna waa qof jaahil murakaba waa jaahil inuu jaahil yahayna isma oga shubhooyinuu haystaa waxaan daliil ahayn inuu daliil mooda waxaasaa ka buuxa qofka marka nuucaasa waxaa ka mid a dadka yahuudda ah iyo kirishtaanka ayaga waxay isku haystaan dad diin haysta inay yihiin oo kutubtii alla soo dejiyey haysta oo towraad iyo injiil ah waxay u baahan yihiin markaa waxyaalaha baadilka oy aaminsan yihiin in xujo looga daweeyo oo lala doodo haddaad ula hadasho dadka noocaas oo kalea sidii qof iska caami ah oo calalfitra ku sugan wax aad u faa'iidaynaydo male saas darteeda waxay dhahdeen culummadu waa laga marmaan qofka daaciga dadka uu la hadlaa waa inuu xaalkooda fahmayo dad uu og yahay hadday shubahaad wataan hadday yihiin dad calalfitro iska ah oo jaahiliin ah waa inuu yaqaano saasaa nabigu ugu sheegaya u leey dadka aad u tegaydaa waa dad nuucaasoo ku talagal waa inaad diyaarsataa xujooyinkaaga iyo waxyaalaha ay aaminsan yihiin waxaad uga jawaabi laheed waa inaad u diyaargarowdaa marka diinkiina waa inuu yaqaan dadku ula hadlaana waa inuu yaqaan hadduusan dadka aqoon qaabku ula hadlayo waxaa dhacdaba inuu kaba sii fogeeyo diinka iska daa inuu wax u faa'iideeye inaka adiga satati waxaad u tegi doontaa qowman qoom qoomkaasoo ahla kitaabin ahlu kitaab ah faidaa ji'tahum marka aad u tagto fadcuhum ugu yeer ilaa an yashhaduu inay qiraan allaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu allah maahane ugu yeer markaad u tagto dacwada waxaad ka bilowdaa ilaah cibaadada mudan oo xaq u leh inuusan jirin allah maahane taasna waa masale iyaduna muhiimaho waxay tahay nabiga sala allahu calayh wasalam dacwadiisa iyo dhammaan ambiyada waxay ku socotaa maraatib kala horayda qofka dadka diinka ugu yeeraya dadka uu diinka ugu yeeraya hadday gaalo yihiin ama ay yihiin dad muslimnimadii si guud u haysta laakiin towxiidkii iyo aslu diin uu ka qaldan yahay oo shirki galay qodobka koobaadoo ummadda lagala hadla waa asludiin waa towxiidka sababtoo ah haddaan asagu ansixin waxa kale kama ansaxayaan ummadda haddaan towxiidku ansixin wax kale qofka uma ansaxayaan marka in wakti lagu lumiyo maahan waa in aslu diin lagala hadla waxba u tarima waxa kale waxba u tarimi ilaa ka ansixin mayn marka taas waxay kutusayda awliwiyaadka oo dacwada siday u kala horaydo fadcuhum ugu yeer ilaa an yashhaduu inay qiraan allaa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo cibaadada xaq uluhu inuusan jirin ila allaahu allah maahane oo waxyaalaha kaloo la caabudaya aysan cibaado mudnayn wa anna muxameda nabi muxamedna rasuululahi rasuulka ilaahi inuu yahay sala allahu calayh wasalam inay qiraan marka dadka hadday yihiin dadaan hadda shahaadataynba ku dhawaaqayn dhawaaqa waa loogu yeeraa macnahana waa loo sharxaa hadday yihiin dad ogol in allaah keligiis la caabudo laakiin nabiga nabinimadiisa aan rumaysnayn oo yahuuddu saasaa qaarkood sheega jireen waxay dhihi jireen allaah cibaadada xaq uu leeyahy laakiin nebi moxamed rasuul la soo diray maaha qaar ka midana waxay dhihi jireen rasuul waa yahay laakiin carabaa loo diray kuwaas waxaa loo baahan yahay inay shahaadateynka isku xidhaan iyagana oo si kale diin uga ansixime diin si kale uga ansixima waa inay isku xidhaan oo ay ilaahna cibaadada u kala yeelaan nebi moxamedna risaaladiisa inay caam tahay ay qiraan hadday ku dhawaaqayaan shahaadatooyinka laakiin shirkiyaad kale ay aaminsan yihiin wuxuu uhi xaafidku ayadana shahaadatooyinka loogu yeeraa maxaa yeelay shirkigu wuxuu baabi'inaa shahaadatooyinka marka dhawaaqidoodii macno weyn male waa in loo sharaxaa oo la yidhaahdo waxyaalaha kalood aaminsantihiin waxay ka soo hor jeedaa laa ilaha illa allah moxamedun rasuullah ka hara laa ilaha illa allah moxamedun rasuullah ka run sheega marka dhammaan dadka saasaa loogu yeerayaa sidaasaa loogu yeerayaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa inhum ayagu addaacuu laka hadday kaa yeelaan bidaalika towxiidkaas fa akhbirhum u sheeg ana allaaha allah qad farada inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda khamsa salawaatin shan salaadood kulla yowmin maalin kasta wa leylatin iyo habeen kasta habeenkii iyo maalinkii afar iyo labaatankii saac in shan salaadood alla ku waajib yeelay taas waxaa laga qaata iyadana masalada ah hadday tawxiidka diidaan salaad loogu yeerima salaadda waxaa loogu yeeraa markay tawxiidka oggolaadaan ee hadday tawxiidkiiba ka soo jeestaan oo ka murmaan dhihi maydid tan hoogaa difaacan waa adkaadaya ha laga boodo bal salaadda iyaga iska islaaxi doonee salaadda ha lagala hadlo ee salaadu kaba ansixi meen qofka haddii tawxiidku ka qabsan yahay waa in halkan la joogo oo lagu celceliyo ilaa ay oggolaadaan aan laga gudbin nabiga qaarku u kala tartiibiyey fiiri fa inhum ayagu addaacuu laka hadday kaa yeelaan bidaalika tawxiidka fa akhbirum u sheeg anna allaaha allah qad faradda inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin waleyla habeen iyo maalin kastaba marka afar iyo labaatankii saac waa shan salaadood waa duur iyo casir maqrib iyo cesho iyo subxi halkaasna waxaa laga qaatay salaada oo salaatuleylka ama witirka inuusan farad ahayn ee uu sunno yahay maxaa yeelay kuma darin waana fii aakhiri xayaati nebi eer saas waxaa lagu khilaafayaa xanafiyada oo ayagu qaba in ay tahay salaada witirka waajib waajib maha waa sunno mu-akadaa fa inhum ayagu addaacuu laka hadday kaa yeelaan salaada fa inhum ayagu addaacuu laka hadday kaa yeelaan bidaalika faradkaa salaada fa akhbirhum u sheeg anna allaaha allah qad faradda inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda sadaqatan sadaqo waa sekadii sadaqa iyo seko labadaba magacba waa la yidhaha sekada sadaqo waa la yidhaha sekada sadaqatan inuu ku waajib yeelay sadaqadaasoo tu'khadu laga qaadaa min aqniyaahim dadkooda hantiilayaalkaahoo waxaysta oo fa turaddu lagu celinaa calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda iyo danyartooda taas weli waxay tusaydaa tartiibkii hadday salaada diidaan seke loogu yeerima maxaa yahay seka ka ansixime salaaddii hadday diidaan waa gaaloobayaan dhawaaqii hore wa waa ridoobeena laleeyahy dhawaaqi hore tawxiidka ku dhawaaqeen marka la yidhaha salaada alla waajibe da yidhahdaa maya salaad kuma jirno annagu waxaa la leeya waa gaaloobe marka hore waa isla la dhihima ma aysan islaamin la dhihima in la yidhahdo ma islaamina iyaga u roonaa lahayd laakiin la dhihima maxaa yidhaha ma aysan islaamin haddii la yidhaha gaal asliyaa loola dhaqma laakiin haddii la yidhaha markay tawxiidka ku dhawaaqeen waa islaameen markay salaada diideenna waa gaaloobeen murtadiina loola dhaqma marka waa xaalad adag marka salaada marka loogu yeero hadday diidaan oo yidhahdaan annagu shahaataynka waa ogolnahay laakiin salaad waa diidnay waxaa la leeya waa gaaloobeen oo waa ridoobeen dibay u laabteena laleeya marka sekenan loogu yeerima waa tartiib hadday salaaddii ogolaadaan markaasaa sekada loo sheegaa fa akhbirum u sheeg anna allaaha allah qad faradda inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda sadaqatan sadaqo sadaqadaasoo tu'khadu laga qaadaa min aqniyaa'ihim dadkooda hantiilayaalka oo faturadu lagu celina calaa fuqaraahim dadka danyarta oo fuqarada ah a'imada shaaficiyada waxay yidhaahdaan tuukhadu waxaa laga qaadaa min aqniyaa'ihim reer yamaneed aqniyadooda faturadu waxaa lagu celina calaa fuqaraa'ihim reer yamaneed fuqaradooda oo damiirka waxay u celiyeen reer yamaneed markaas waxaa ka soo baxaa xugun ah sekada qofka bixinaa ma bannaana inuu gobol kale u diro ee waajib waxaa ku ah qof walbaa meeshuu joogo fuqarada joogta inuu siiyo sekada xadiiskana saasaan uga qaadaynahayda oo labada damiiray saas ugu celiyeen saasay ugu celiyeen taqyudiin waa ibnu daqiiqulciid eh asagu waa daciifiyey akhdigaas ama qaadashadaas xukunka sidaas looga qaadanaa wuxuuna yidhi damiirka muslimiintaa loo celin min xayu annahum muslimuun muslimiintu meelay joogaanba ha joogeene damiirka muslimiina loo celina waxaa laleeyahy sadaqadaasoo tu'khadu laga qaadaa min aqniyaa'ihim muslimiinta dadkooda waxaysta oo fa turaddu loo celinaa calaa fuqaraa'ihim muslimiinta danyartooda marka damiirka marka muslimiinta loo celiyo waxay noqonaydaa sadaqada in qofka ay inuu bixiyaa waajib ku ah dadkii ilaahay sheegay oo uu yidhi ha la siiyana la siiyo laakiin waajibkumahan kuwa la degan meel kale hadduu u naqliyo waa ansaxayda ibnu daqiiqulciidna macnahaasayuu rajaxay waana sida imaamulbukhaari uu doortay waana sida ibnulmundir uu doortay oo ka mida a'immada shaaficiyada oo leh sadaqada marka la bixinayo waajib kuma ahan in qofka faqiirka aho meesha kula jooga aada siido laakiin dadkii ilaah yidhi ha la siiyo sii meeshay joogaan hal masalo ayadaa la yskuma diidanaa meeshaad joogto haddaan fuqara joogin oo dadkii mudnaa haddaysan joogin in loo diri karo layskuma haysta iyada oo culammada shaaficiyada iyo qayrkood oo dhahayaan fuqarada kuwan kula jooga iskale sadaqadaada waa ogolyihin haddii la waayo dad mudan in meel kale loo raro waa ogolyihin ee markii la helayo isku khilaafsan yihin marka calaa kulli xaal daliil cad oo qaciya lama hayo oo leh fuqarada kuwa kula jooga haddaadan sin ma kaa baxayda sakadu saas darteeda haddii la naqliyo inay baxaydo ayaa xoog badan sida ibnulmundir iyo bukhaari iyo ay doorteen laakiin sida ixtiyaadka badan oo dadaalka badan maadaama masaladii khilaafi tahay qofka waxaa u fiican inuu ku dadaalo fuqarada meeshiisa joogta inuu siiyo maxaa yh taas taad sida khilaaf kuma jiro khilaaf kuma jiro mideeda kale fuqarada kula joogtaa xoolahaaga ishay ku hayaan xaqna alla ugu daray in marka tixgelin gaara ay leeyihiina muuqata laakiin haddana qofkii sidaas dhaafeen faqiir kale siiyey oo meel kale jooga wa khaasatan mid qaraabadiisa oo meel kale ku dayacan kaama bixin daliil cad ma haysato maxaa yeelay nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu diri jiray dad sekada soo aruuriya sidaan insha allahu arki doono dadkaasu meel kastay ka soo aruuriyaan madiinay keeni jireen inta ka soo aruuriyaan gobolladii ay madiine keeni jireen taas marka shaaficiyadu iyagu waa ogol yihiin waxay leeyihiin annaga masaladaas kuma annaan darin imaamka hadduu qof u soo diro in la qaadi karo taas waa isla ogolnahay leeyihin laakiin qofku asagu gacantiisa markuu ka dhiibaayo waa markaasay leeyihin markaanaan ogolay in meel kale loo diro saasay leeyihin shaaficiyadu marka calaa kulli xaal sida axwadkaana waa kuwa kula jooga inaad siido haddii aad meel kale ku bixidana daliil dhahaya ma bixin sekadaasu ma jiro ma jiro fa inhum adaacuu laka bidaalika xadiidkan waxaa laga qaatay mas'alo kale oo ahlucilmiga gobol ka qaateen masaladaasu waxay tahay sekada ilaahi weynaa subxaana wa tacaala sideed nuuc oo dadka ka mid ah ama sideed nuuc ayuu sheegay in la siiyo inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin aayadda suuratu tawba sideeddaas meelaan ahayn qofka ku bixiya seka kama bixin masaajidda laguma dhisi karo sekada waddooyinka laguma dhisi karo sekada sekada dadaa alla siiyey sekada dadaa alla siiyey aayad qur-aana alla ku sheegay nabiga xataa ilaah ma dhin adaan kuma xil saaray qaybi laakiin rabbulcaalamiina qaybiyey qofkii alla sii ku yidhi qofaan ahayn haddaad sidoo masaajid kaga dhisato seka kaama bixin ilaahna waad khilaaftay sow ma jeedin waajib waxaa ah in meeshaas lagu baxsho ceel laguma qodan karo berked laguma qodi karo lama waqfi karo waa in dadka alla yidhi ha la siiyo la siiyo marka laakiin dadka ha la siiyo la yidhi shaaficiyadu waxay qabaan oo imaam shaafici ku tegey qof kastoo seka bixinaa waajib waxaa ku ah sideedda nuuc in u qaybiyo sekadiisa sideed qaybooduu ka dhiga sekada uu bixinayo sideed qaybooduu ka dhiga qayb ka mid ah fuqarada qayb masaakiinta qayb sideeddii alla sheegay qaybta ugu yarna saddex qofuu ka siina fuqaradii waa inaad saddex qof siidaan masaakiintiina saddex mu'allafatu lquluub saddex fii sabiili illaahi saddex masaafirkii saddex walkhaarimiina saddex caamil hadduu jira saddexaa ku jira laakiin adiga haddaad baxayda caamil kumaba jiraba toddobay kuu noqonaya marka imaam shaafici sidaas isagu maray madaahibta saddexda iyo jamaahiirtoo dhan waxay mareen qaadibatan hal nuuc sideed adiga ha ka bixi laakiin haddaad hal shaksi oo sideeddii ka mida sido waa kaa baxday sekadu xadiidkeenna saasaa laga fahmaa fiiriyo maxaa yeelay sideeddii xadiidkan yuu sheegay fuqaradii kaliyuhu sheegay fiiriyo fuqaradiiu sheegay waa sideeddii hal nuuc oo ka mida faturadduu calaa fuqaraa'ihi marka ahlucilmiga gabalaa yidhahdeen xadiidkaana tusa adiga sekada inaad qaybido maahan waxa waajibka ku ah cidda qaybintu waajibka ku tahay waa cidda soo aruurida oo ah imaamka muslimiinta qofkii yidhaahda anaa imaamkii muslimiinta ah sekada ha laysku keeno asaga waajib waxaa ku ah sideeddii nuuc inuu u qaybiyo uma bannaana qayb ka mida inuu siiyo maxaa yih asaga aruuriyey dii kale qaybtan kala xaqoodii weynaya laakiin qofka asagu hantidiisa kala baxaa waajib waxaa ku ah waxay tahay sideeddii inuusan ka bixin oo dad aan sideeddii ahayn uusan siin aa waajib ku ah laakiin sideeddii inuu raadiyaa waajib kuma ahan jamaahiirta saasay mareen oo saddexda madhaboodoo imaam maalik iyo imaam abu xaniifa iyo imaam axmed ay ka mid yihiin laakiin shaafici waa sheegnay sidu fainhum dadkii addaacuu laka hadday kaa yeelaan bidaalika faradkaas oo sekadii ay oggolaadaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan idin kala digaa adiga iyo maalyaalkooda kuwa wan wanaagsan sekada qofka qaadaya oo imaamka muslimiintu u soo diray qofka kama qaadi karo xoolihiisa neefka ugu fiican ma bannaana inuu ka qaado qofka asagu hadduu la baxo waa la bixi karaa laakiin qofka mas-uulkaa ee ka qaadaya dadka inuu yidhaha neefkaas keen xaaraan wey neefka ariga ugu fiican ama geela ugu fiican ama looda ugu fiican waa dhac iyo dulmi uma bannaano waan ka digayaa u leeyay nabigu sala allahu calay wasalam haddii sidaas la yeelana dadkaas waa la dulmiyey waa dad la dulmiyey xoolaha kan ugu liitana la bixin maa kan ugu sarreeyana keen la dhihi ma kan dhexdhexe ah keen la leeyay hadduu asagu kan ugu sarreeya la baxo asaga ajarkiisa leh laakiin ma lagu qasbi karo ma lagu qasbi karo fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim adiga iyo waxaan idin kala digayaa maalyaalkooda kuwa wan wanaagsan wataqi iska ilaali dacwata almadluumi qofka laga gardaran yahay habaarkiisa qofka haddaad ka qaado neefka ugu sarreeya waa dulmiday ilaahu baryayaa habaarkaas iska ilaali dadka haddii la dulmiyo loo xoog sheegto cuquuba ka timaada nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wataqi iska ilaali dacwata almadluumi qofka laga gardaran yahoo la dulmiyey habaarkiisa fainahu shaaniye laysa baynahaa baryadaas iyo wa baynallaahi allah dhexdooda xijaabun ma ahaanin qofka laga gardaran yahay allow markuu yidhaahdo xijaab uma dhexeeya baryadaas iyo allah ilaahayna ugu dhaartaa wuxuu yidhi la'ansurannaka walow bacda xiin wallaahi waa kuu gargaara waqti kadib ha noqotee marka qof oo aad ka gardaran tahay allow markuu ku yidhaah cuquubada alle waa kugu soo wajahantahay mana ka badbaadaydi ilaa qofkii ood ka cafis dalbata maahan waa la hubaa inay kugu soo socoto waa dhaar ilaahay ku dhaartay marka qofka waa inuu aad u cabsado oo uu mar walba ka digtoonaado inuu dadka dulmiyo waa arrin aad u khatar xadiidkan culimmada gobolaa ishkaalka soo arooriyay waxay yidhaahdeen mucaad sidaan hadda sheegnay nabigu wuxuu diray fii aakiri alxayaa xayaatadiisii mararkii ugu dambeeyey arkaanti islaamkana saddexaa xadiisku sheegay aawa labadii kale soonkii iyo xajkii aawa ilaa lama waajibin lama dhihi karo waaba fii aakiri xayaati yani aawey culimo badanaa ka jawaabaan xaafid ibnu xajar oo kale fatxibaariga waa uga hadlaa laakiin sheekhulislaam ibnu taymiya jawaabta uu ka baxshaa ugu wanaagsan wuxuu yidhi marka masalada laga hadlaa labay midta mar arkaantaa laga hadlaa marna dacwaa laga hadlaa qur'aanka iyo sunnada marka arkaanta laga hadla arkaanta isdaba dhiga marka dacwo laga hadlaa dadka diinta loogu yaro saddexdaasaa la daba dhiga marka hore qur-aankaaba saasuu hadlaba tawxiidka salaada sekada qur-aanka suuratu tawba saddexdaasuu laba goor ku celi fiiriya fa in taabuu shirkiga hadday ka toobad keenaan oo tawxiidsadaan waaqaamuu salaata salaada ay ogaan waaatow zakaa sakada ay bixiyaan fa ikhwaanukum fi diin fakhalluu sabiilahum waa laba aayadood saddexdaas kaliya weeye fiiri suuratu tawbana waa aakhiru waxa weye suwar waxa weye fi nusuul suwarkii ugu dambeeya oo soo degay ka midta saddexaan ay sheegaya وكذلك نبga sلى الله عليه وسلم xadيiثkii cabdاللahi بن cمر ee صaحيiحaynka mirtu an uqاaتiل الناaسa حatىa يشhدوا an لاa إلaهa إلا الله وأنيi رasuuل اللaه ويuقيiمu الصلاة ويuؤتu زكاة waa sdx marka marka laga hadlayo dacwada oo dadka diinta loogu yeero saddexdaasaa kitaabkii sunadu isku xijiya laakiin tirin marka laga hadla arkaan la tiriyo shantaa la tiriya bunya islaamu calaa kamsin shahaadati an laa ilaha illa اllah iyo waxa weeyaan akbirnii can اlislaam xadiiskii jibriil iyo xadiiska cabdullahi bn cumar marka arkaan la tirinayo shantaa la tiriya dacwo dadka diinta loogu yeera saddexdaasaa la sheegaa kadib kuwa kalena markaasaa la bari doonaa الxadيiث الثاني وسبعون baعd المئة xadiiثka تoddobaatan iyo labaya boqol ka gadaal rawaahu الbukخhaariي وmsلiم bukhaariya msلim ayaa ka wariyeen can abi سacيidi الkhdري radي الlaه canه qaala abu سacيid wuxuu yidhi qaala rasuul الlahi rasuulka alaa yidhi salى الlaهu عalيه wasaلم laysa فيi ma شhay dhexdiis ma ahaanin duuna خaمسi awaaqin شhan uuqiyadood ka yar صadaqaةun seka ma ahaanin lacagta weeyaan awaaqi waa jamcu uuqiyatin uuqiyaddu waa afartan dirham uuqiya waa afartan dirham nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam shan uuqiyadood wax ka yar ma aysan ahaanin seko marka shan afartan ku dhufo waa laba boqol oo dirham lacagta fidadaa weeye laba boqol oo dirham wax ka yar seka kuma waajibto seka kuma waajibto laysa ma ahaanin fii maa maalkii duuna khamsi awaaqin shan uuqiyadood ka yar sadaqatun wax saka ma ahaanin walaa fii maa maalkiina ma ahaanin duuna khamsi dowdin shan halaad ka yar sadaqatun sako geelana shan halaad intuu ka yaryahay wax sakaa laguma leh shan halaad intuu ka yaryahay hal keligeeda labo saddex afar intaas saka laguma leh shan markuu gaar geela laga hadlana waa geela la dhaqdo oo l oo inuu barakoodo bato loogu talagalay sekada marka laga hadla waa kaas ee awrtu kuma jiraan la rarto awrta ayaga rarashada loogu talagalay waa soo socdaa xadiiskeedu seke laguma le ayaga haday labaatan yihiin haday shan yihiin iyo haday toban yihiin midna laakiin geela inuu bato loogu talagalo isdhaldhalo geelaas sekadiisu waxay ka bilaabataa shan markuu gaaro intii ka yar seke laguma leh walaa fii maa maalna dhexdiisa ma ahaanin duuna khamsi dowdin shan halaad ka yar sadaqatun seko walaa fii maa maalkiina ma aysan ahaanin duuna khamsati awsuqin shan wasqi ka yar sadaqatun wax sakaa ma ahaanin raashinka ka soo baxa dhulka ee la quuto oo quud ahaanta loo cuno asagana seke waajib kuma ahan ilaa shan wasqi uu gaaro halka wasqina waa lixdan saac oo saaci nabiga ah sala allahu calay wasalam lixdan saac lixdan saac weeye marka ilaa uu shan wasqi gaaro seke laguma leh shan marka lixdan lagu dhufto waa saddex boqol oo saaci nabiga ah sala allahu calay wasalam marka qofka raashinku u baxo gellayda ama masagada ama bariiska ama sareenta amase raashinka kaloo la midka hadduu ka yar yahay saddex boqol oo saac oo saaci nabiga ah sala allahu calayh wasalam wax sakaa laguma leh wax sakaa laguma leh saacuna wuxuu qaadaa afar mud marka waa kun iyo laba boqol oo mud halka mud xuu la egyahay halka mud culummada aada muxaqiqiinta u ah qaarkood waxay yidhahdeen mudku waa shan boqol iyo toban garaam marka haddii la miisaamo koombadii oo mudka aheedoo nabiga sala allahu calayh wasalam haddii la miisaamo waa shan boqol iyo toban garaam nuskiilo iyo toban garaam wey nuskiilo iyo toban garaam sidaas haddii lagu socdo waxay noqonaydaa laba kiilo iyo afartan garaam weeye saac saaca wuxuu noqonaa laba kiilo iyo afartan garaam ahlucilmiga gabanna way ka badiyaan waxay yidhaahdeen halka mud waa shan boqol iyo toddobaatan garaam ama lixdan garaam waa la isku qilkhilaafaa calaa kulli xaal sida adugu aad taxqiiqa ugu dhow halka saac waa laba kiilo iyo rubac markaas in wax la socdaan maana wax kama dhimana laba kiilo iyo rubac waa laba laba kun iyo laba boqol iyo konton garaam waa laba kiilo iyo rubac marka qofka marka u baxo raashinka intaas la eg oo ah saddex boqoloo saac halkii saacna laba kiiliyo rubac ugu yaraan uu u dhikamo raashinkaa seka laga rabaa intii ka yar seka lagama rabo intii ka yar wax seka laguma leh wax seka laguma leh marka markuu halkaas gaaraa mid walba laga bixina lacagta marka ay shan uuqiyadood gaarto laba boqoloo dirham ay gaarto rubculcushura laga bixiyaa rubculcushur tobana loo qaybiyaa lacagtoo dhan meel ka mid ah meel ka mid ah rubculcushur macnaheedu waxay tahay tobana loo qaybiyaa meel ka mid ah afar loo qaybiyaa markaasaa hal mid la bixiya waana qaabka lacagoo dhan looga sakeeye mana qaldanto iyadu ma qaldantaba lacagoo dhan iyo ganacsi oo dhan saasaa looga sakeeya dhaqmaan qiimaha laga sakaynayo a toban loo qaybiya toban sagaal xagga qasnada ku rido hal meed halkan soo dhig meeshaas afar u qaybi saddex ka mida sagaalkii ku darso hal mid iska bixi mana qaldami karto haddii saas leeyahay wax qaldama maaha saasaa loo sakeeyo lacag oo dhan looga sakeeyo oo hadday laba boqol tahay waa nuuca ama waxaad tidhaahdaa boqolkiiba labiyo bar boqolkiiba labiyo bar ha laga bixiya ma qaldanto marka wax qaldama maaha haddii la yidhahdo geelana haddee sekadiisa waa macruufa waa la yaqaano shan markuu gaaro waa neef ariya toban markuu gaaro waa laba neef shan iyo toban waa saddex neef labaatan waa afar neef shan iyo labaatan markuu gaarana geelu isku bedelaaho geela laga baxsha raashinka markuu shan wasqi gaaro saddex boqoloo saac gaaro haddii roob ama biyo iska soo fatoo webiga uu kuugu baxay asaga cusuraa la bixiya tobana loo qaybiya meelaa la bixiya wax allo wixii kuu baxay toban u qayb meel iska bix haddaad aad adiga waraabiday oo qarash aad ku waraabidayna waxaa la bixiyaa nisfulcushur nisfulcushur macnaheedu waxay tahay raashinka kuu baxoo dhan aad toban loo qaybiya sagaal xagga dhigo adugu hal mida soo qabo kala bar niska kale ku darsee nisbix waa haddaad adugu qarash ku waraabiday marka qaabkaasna waa khulaasada un looga sakeeyo xoolahaas marka laga sakaynayo lacagta lacagta iyo xoolaha geela ariga looda iyo lacagta waa in marka hore ay gaaraan xadkan nisaabka ah la sheegay markay gaaraan haddana hal sano waa inay soo wareegto ka hor lagama sakeeyo nisaabku waa xadkan aan xadiiska ku qaadanay waa inay gaaraan saka goysaa laydha markaa sakaa ku waajibtay haddana markay gaaraan halkaas waa in sanad soo wareego laakiin waxyaalaha beeraha ka soo go-ay sekada lagaa rabo sanad shaqa kuma laha sanad waxa la yidhaha shaqa kuma laha markay kuu baxaan ad hore ka bixina wa aatuu xaqahu yowma xasaadi xaqiisa bixiya maalinkaad beerta goynaydaan ayaga sanad looma fiido alxadiiu haali wa sabcuuna bacda almia xadiidka boqol toddobaatan iyo saddexeeya rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslima ka wariyaan can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laysa cala almuslimi qofka muslimkaa korkiisa ma ahaanin fii cabdihi addoonkiisa walaa farasii faraskiisa sadaqatun sako qofka muslimka addoonka oo u shaqeeya ama shan ha ahaado ama toban ha ahaado ama konton ha addoommada u shaqeeya oo uu iska leeyahay seke lagama rabo inuu ka bixiyo ilaa sakaatulfitri maahan addoonka qofka muslimka ah faraskiisa fardaha uu gaadiid ahaan u raaco wax seka laguma laha intay rabaan ha noqdeen mar haddaysan ahayn farda oo waxa weye ganacsi iyo loogu talagalay ee ay yihiin fardahaas oo gaadiid ahaanta loogu talagalay wax sakaa laguma leh meeshaasna xadiidkaas waa xadiidka asalka u ah sida calaamat ibnu mulaqin uu yidhi amwaasha oo la yidhahda amwaalulqumniya maalyaalka kaydka oo aan loogu talagelin inay badato seke lagama rabo dhammaan saasaa lagu wadaa waxaad leedahay qofka muslimka gaadiidkiisa hadduu gaari leeyahay oo gaariga inuu ku socdo ugu talagalay seke lagama rabo awruu leeyahay awruu rartaa seke lagama rabo farduu leeyahay fardahaas waa rartaa seke lagama rabo daabadiisa uu socodka iyo rarashada ugu talagalay seke lagama rabo gurigiisa uu deegaanka ugu talagalay seke lagama rabo addoonka shaqada ugu talagalay seke lagama rabo wax seka lagama rabo laakiin fardihii addoommadii ganacsi hadday yihiin fardahan waa uu soo gadaa waa sii gadaa addoommada waa soo gadaa waa sii gadaa xaafid ibnu xajar siduu yidhi ijmaac wey seke in laga rabo marka maxaa yeele waaba waa curuudu tijaara markaas waa ganacsi ee marka lagu leeyahay seke lagama rabo waa marka aysan ahayn ganacsi ganacsi marka qofka muslimka hantidiisa oo ganacsiga aan ahayn oon beecda u ahayn ee ugu talagalay inuu haysto seke lagama rabo lacagta marka laga reebo lacagta iyo daabka ka saar xoolaha kale maya intuu rabo guryaha duu leeyahay xataa guryaha kirada loogu talagalay lacagta kirada hadday dhan tahay wax seke laga bixiya taasaa laga sakeeya laakiin guriga seke lagama laha intuu rabo ha ahaado kiradiisu intay rabta noqoto lacagta kirada aa seke lagu leeyahay hadday dhan tahay wax laga sakeeyo laakiin guriga la qiimayma oo la dhihiman ta la qiimeeya seka laga bixiyo sanad walba baqaaradiisa guryihiisa maya baqaarka uu ku shaqaysto seke maba lagu lahaba dee lacaguna kamaba soo gasho maba kiraysnaa lafahana la qiimayma wax la qiim hantidaas uu ku shaqaynaya seke laga raba oo ganacsiga laakiin guriga maya maya waa nuucaas baabuurta shaqayda oo loogu talagala inay lacag soo saaraan ayaga lama qiimeeyo markay sanadku dhammaado seke laguma laha laakiin lacagtay soo saareen haddaan la cuninay isgaartay sanadku markuu dhammaado taasaa laga sakeeya lacagtiiyaa laga sakeyna haddaan la cunin dad cuntay caloosha ka soo saar laguma leh waxaad cuntayna seke laguma leh ma lagula baabuurta shaqayda maraakiibta shaqayda diyaaradaha shaqeeya kulli waa nuucaas ayaga la qiimaynma sanadku markuu dhammaado laakiin xoolahay soo saareenna sekada laga bixiya oolaha ay soo saareen ee sekada laga wakadaalika warshaduhu waa nuucaas warshadda lama qiimeyo warshaddu beec maaha inay wax soo saartaa qofku u haystaa warshadda la qiimay maa sanadku marku dhammaado laakiin wixii ay soo saartay ee sekada laga bixina marka baabkaas waa badan yahay asal xadiiskaana u ah amwaasha aan beeca ahayn oo aan dahab iyo fidana ahayn dahab iyo lacagna maaha wixii waa hantida kalo badeecada wax sekaa ma laga rabo mar haddaan badasho loogu talagelin ariga iyo geelay looda inay bataana laga rabaa saasaa sekada loogu yeeray marka waa nuucaas wa fii lafdin lafdi ayaa waxaa ku sugnaaday ilaa zakaata alfitri sakaatulfitriga maahani fi raqiiqi addoonka dhexdiisa xaalay ahaatay sakaatulfitriga oo addoonka taas waa laga reebaa sekada sakaatulfitriga oo addoonka waa markii ramadaanku dhammaado intaas dambe laakiin bukhaari muslim ma warine intaas dambe abu daawuda wariyey waana saxiix abu daawuda wariyey waana saxiix halkaas waxay culummadu uga hadlaan albasaamkuna uga hadla taysiirulcallaamke waa ku sheegaahe dahabka oo gabdhuhu isqurxinta u haystaan qaara yidhaahdeen dee guryihii iyo kuwaasay la mid yihiin mar haddaan faa'iide laga rabin seke laguma leh laakiin adillo khaasaha ku soo aroortay in seke laga rabaana xoog badan sidaas darteeda hadday siddeetan iyo shan garan dahabkaasu gaaro sekada waa in layska baxsho nabiga sala allahu calayh wasalam gabarh laba jijimood gacanta ugu jiraan ayuu yidhi sekada ma ka bixdaa markaasay tidhi maya markaasuu yidhi ayagaa naarkuugu filan marka waa in laga bixiyo ayaga alxadiiu raabic wasabcuuna bacda almia xadiiska toddobaatan iyo afar ee boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimuun bukhaariya muslima ka wariyaan can abi hurayra laakiin waxaan baraarujinaa dahabka oo gabdhuhu ay u haystaan isqurxinta sekedaa laga bixina marka la yidhahdo sanad walba waa la qiimaynaa dahab ahaan waa loo bixi karaa sida loo bixina waa sheegna waa boqolkiiba labiyo bar amase waxa weyan waa rubcu cusub tobana loo qaybiyaa sagaal xagga la dhigana hal meelaha afar loo sii qaybiya meelaa la bixiya ayadoo gabadhu dahabkeedii haysata meesha ku waajibtay qiimaheediioo lacag ay bixi karta dahabkii laftigiisana waa bixi karta khiyaarkaasay leedahay dahabka marka sigada laga bixina intaas uga duwanya waxyaalaha kale asagiina waa la dhiibi karaa qiimihiisii oo lacagana waa la bixi karaa الحديث الرابع والسبعون بعد المئة رواه البخاري ومسلم بخاري مسلم وحي كوريا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري الأجماء دابد أجماء ودابد نفك حولها أرق جيل اللقضة فرضها ضميرها ودابد الأجماء دابد جبار وهجر waxay geysato qofna laguma laha walbiru ceelka jubbaarun waa hagar wixii eel ku dhaca ee ku dhinta qofna laguma leh walmacdinu godkii macdaanta laga qoday jubbaarun waa hadu qofna laguma leh godkaas qofka ku dhaca wa firikaasi duukufaareedkana alkhumusu shan meelood meelaa la yska raba aljubaar macnaheedu waa alhadaru waa hadar aladii hadarka laa shaya fii aan wax ka waajibaa la arag waاlcajmaau cajmaana addaabatu waa neefka xoolaha albahiimu ee aflayda ama aan hadlin xooluhu ma hadlaan saasaa loo yiha xadiiskan wax yaroo faahfaahinuu rabaa kama neefka xoolaha ama faras ha ahaado ama dameer ha ahaado ama baqal ha ahaado ama neef geela ha ahaado ama lo ha ahaado ama ari ha ahaado neefka xoolaha labaa loo qaybiyaa sida imaamuna shaafici iyo a'imo kaleba ay mareen labaa loo qaybiyaa waa sida a'imo badan oo jumhuurtu ay mareene xaafidkuna uu ku sheegaya fadxigee in qofkii lahaa la socdo iyo inuusan la socon qofkii lahaa hadduusan la socon xoolahaasu waxay geystaan qofna laguma laha ratiya iska socday carruur meel jooguu ku tuntay waa dilay qofna laguma laha ma ratiya wax lagu yeeshay rati kugu tumayaa la yidhahdaa waa la yaqaanaa macnaheeda wax ka soo qaad malihid wey geela iska socday beer islaamiyeed oo baxday uu ku yimid waa cunay qofna laguma laha calaa kulli xaal xoolahaas aan sheegnay oo iska socda oo qofkii lahaa uusan la socon dhiig iyo maal wax alla waxay geystaan cidna laguma laha waa sida jamaahiirta culummada muslimiintu ay mareen oo shaaficiyadu ka mid tahay culummada kaleeto waa ka sii fogyihin sida aan kuwaanu qaab maray dhihi doonaan waxbaa lagu leeyay laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin qofkii hadduu la socdo iska laha qofkii iska laha markaan leenahay qofka asagu hadduu leeyahay hadduu soo kiraystay hadduu soo caariyaystay hadduu soo dhacay waa isku mid markaas qofaa la socdo waa qofkii iska lahaa ama waa qof soo kiraystay ama waa qof soo caariyaystay ama waa mid soo dhacay wax alla waxay geystaan waa lagu leeyahy maxaa yeele markaasoo kaleeto xooluhu waa aalad ayagu ayagu waa aalad hadda adiga haddaad haysato midi oo mididii qof aad ku dhifato ma waxa la leeyahay mididaa lagu leeyahy maya waa aalad mididu xooluhuna waa nuucaas oo kale adaa iskale ama adaa ka mas-uulahoo wada haddii qof wado wax alla wuxuu geysto hadday lugta ku dhuftaan hadday qaniinaan hadday ku tuntaan kulli waa lagu leeyahy maxaa yeele adaa wada waa inaad taxakumtood ilaalido allaahumma imaamu maalik qowlkiisa maahan imaam maalik wuxuu leeyahay adoo wada maalan hoggaankaad u haydo qofay haraati ku dhufto laguguma laha haddaadan adugu sabab ay wax la haraatido aadan samayn daad ul ku muddo oo haraati ay guddo oo qof ku disho adaa laguu leey adaa ku diray adaa ku diray adaa ku diray laakiin adoon wax sababa la imaan aduu meelle kama taaban waa wade waa haraatid markaas laguguma leh laakiin hadday qof ku diddo waa inaad ka celido waa xoolahaagii adaa ka mas-uul ibnu cabdilbarina qowlkaas waa qowlka jumhuurtu leeyahy ilaa haraatidaas oo aadan adugu keenin sabab ay wax la haraatido maahan inta kale waa lagugu leeyay taasaa laga soo reebay marka lagugu leeyahay haddana kala qaad iyo markii waxaan kala qaadaynaa xooluhu lagu leeyahay haddaadan la socon laguguma laha waxay geystaan dadka habeen iyo maalin ayay ku shaqaystaan habeenkii waxay geystaan waa lagugu leeyahay ee marka lagu leeyahay waxay geystaan laguguma le waa maalinkii waa maalinkii maalinkii beeru cunay qofuu ku tuntay waxbuu haraatiyey laguguma leh mar haddaadan la socon laakiin habeenkii haddaad sii daydo wax alla wuxuu geysta waa lagugu leeyahy nabigaana salى اllahu calayhi wasalam sidaas xugmiyey xadiidka baraa ibnu caazib xadiidkaas waxaa wariyey abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maaja iyo qayrkood min xadiidi bara ibnu caasib nabiga salى اlahu alay slam wuxuu xugmiyey dadka beeraha leh inay beertooda maalinkai ayagu ilaashadaan dadka xoolaha lehna xoolahooda ay habeenkii ilaaliyaan marka habeenkii haddaad sii daydood xidho diiddo waxay geystaan waa lagugu leey waa lagugu leeyay ama la soco ama ha la soco laakiin maalinkii haddaadan la socon laguguma leh haddaad la socotana waa lagugu leeyay marka fiiri laba gooraa lagugu leeyay haddaad la socoto habeen iyo maalinba waxay geystaana lagugu leeyay haddaadan la soconood habeenkii sii daydana waa lagugu leeyay goormaan lagugu lahayn waa markaadan lana socon maalinna ay tahay bis masaladaas marka waa saas masaladaas waa sidaas alajmaau daabaddii jubbaarun waa hadu walbiru ceelkiina jubbaarun waa hudu ceelkii ceelka laguguma le wixii ku dhaca maxaa loola jeedaa isaguna waa kala qaadid ceelasha oo biruqodaygaa oo cid qodayba aan la oqoon oo carabtu dhihi jireen alcaadiyatu alqadiim soomaalida gabalna ay yidhahdaan biruqoday oo cid qoday lama yaqaan ceelkaas qofkii ku dhaca qofna laguma le saa qof qodayba lama yaqaani kaas qofna laguma le haddaad adiga milki aad leedahay dhul aad milki u leedahay ceel ka qodo haddaadan adugu qofna ku ridin qofka ku dhaca laguguma leh milki aad leedahaad ceelkan ka qodo qofkii ku dhaca laguguma leh haddaad meel bahgooyaho cidna lahayn dhul aan qofna milki u lahayn waddana aan ahayn aad ceel ka qodo qofka ku dhaca laguguma leh ama berked aad ka qodo laakiin laba gooraa lagugu leeyahy waddadii muslimiintaad ka qodo waxaad tidhi waddadan berkeed ku dheji markaasaad qarka u soo saartay waddadii muslimku maraaya ama ceel ama baraag ah qof iska socdo iska dhelmaya dalaqiiri waa lagugu leeyahy waddadii aad ka qodo waa mid meel milki qof kale u leeyahaad ceel ka qoday qofaa ku dhacay waa lagugu leeyahy labadaasaa lagugu leeyay waddada muslimiinta haddaad wax ka qodo ceel baraag waxay rabaan ha noqdo iyo qof islaameed milkigiis uusan kuu fasixin haddaad ka qodo labadaas waa lagu leeyay wixii ku dhaca ceelka waa lagu leeyay laakiin milkigaaga wixii aad ka qodo laguguma leh meel cidlahan qofna milki u lahayn wadda ahayn waxaad ka qodo laguguma leh qof islaameed milkigiis hadduu kuu fasaxo ku yidhaa ka qod laguguma leh saddexdaas laguguma leh ma lagugula ceelka qofka gal haddaad tidhaa kaala ceelka ii qob ceelkan gale soo qob ceelka adaa laguu qodaa waa galay waa ku biirooday ama waa ku dumay laguguma lah ilaa inaad qofka qalado un maahane ceel aad og tahay oo biir ah waxaa jira ceelal qofka marka uu saas salka u tago isku soo koga sun aa ku jirta khatara aaday u badan yihiin adiga waa og tahay qofkuna ma oga markaasaa tiri kaalibiga xoogaa ii soo qod markuu salka tagu isku kogay waa dhintay waa lagugu leeyay ilaa adaa markaan ku qalday laakiin haddaad u sheegto oo taniyo ceel biiraha meeshaan ku leeyahay marka waxaan rabaa inaad igacan siido ood ila qod haye waa geliday waa ku dhintay laguguma le xayl adiga ma qaldo kaala ceelkan biyo iiga soo bixiyaa tiri qofkiina qof qaangaar saqiir lagama hadlaayo waa galay waa ku dumay ceelkii qofna laguma le khiyaarkiisuu ku galay khiyaarkiisuu ku galay walbiru ceelkii jubaaru waahadu walmacdinu macdantiina jubaaru waahudu god aad macdan ka qodatay ama daahab ama waxbaad ka qoday godkiiyaa qof ku dhacay ma lagugula laakiin waa goorma meel aan cidna lahayn waa inaad ka qoday ama milkigaa ka qoday laakiin waddadii weli waa sidii haddaad waddada ka qodo ama milki qof islaameed aad ka qodo waa lagugule laakiin haddaadan labadaas ka qodin godkaas dadka ku dhaca adiga laguguma lah laguguma lah ma lagugula xaafid ibnu xajar dhegaysta marka wuxuu yidhi wayaltaxiqu bilbi'ri waalmacdini waxaa haleelayo ku xugum ah eelka iyo godka macdanta laga qoray kullu ajiirin qof kastoo shaqaalaa u fiirsada calaa amalin shaqo loo soo kiraystay kamanistujira sida qof loo kiraystay oo shaqaalo laga dhigay calaa sucuudi nakhlati geed timireed dheer inuu koro shaqadiisuna waa jaranjartaas kor fa saqada waa ka dhacay minhaa fa maanta waa dhintay qofna laguma leh waa inaad kala taqaan xukunka sharciga iyo qawaaniinta shirkadaha ama qawaaniinta caalamiga qawaaniinta caalamiga shayaadiin iyo dad aan diin oqoonaa deji qofkan hadduu shaqaalo yahay shaqadiisu waxay tahay korontadan inuu ka shaqeeyo jaranjartaanuu kora waa og yahay waa yaqaan inay waxdisho lacaguu ku qaataa mushaara waa kore waa ku dhintay qofna laguma le laakiin shirkadda korontada leh ayagu ixsaan waa samayn karaan oo sadaqo waa sii karaan dadkii laga dhintay wanaag waa samayn karaan marka qofna laguma laha qofna ma lagulaha wafirikaasi wa firikaasi duukufaareedkii alkhumusu shan meelood meela ahaaday rikaaska waa maal asal gaala aasatay meel aan cid milki ule la arag oon la oqoon ayaa maal ku jira laga helaa maalkaas wuxuu raba ha ahaado qofka soo bixiya shan inta loo qaybiya meeluu u bixina sako ha yaraado ha badnaado sida sawaabka oo jamaahiirtu mare laakiin shaaficiyadu waxay leeyiin maya waa inuu nisaab gaara si kale looguma lehe laakiin sida jumhuurtu mareen ha yaraado ha badnaado ha yaraado ha badnaado wixii uu ka soo helo wa meeshaas weliba waana qowlkii horeo shaafici oo qadiimka ahaa waana qowlka ibnulmundir uu doortay waana qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay mareen wax alla wixii godkaas laga soo bixiyo seka laga rabo shaaficiyadu ayagu weliba dahab iyo fiday ku qaydeen laakiin maya xadiisku wuxuu leeya wax alla wixii lasoo bixiyo wey jawhartaas nuucay rabtaan noqoto wa fi rikaasi alkhumusu marka rikaas waa dhul cidlaal oon qofla lahayn xoolo laga helay ko wadana lagama helin masaajidna lagama helin dhul aan la qoday markaasaa laga soo baxsho dhulka laakiin hadduu wada yahay ama masaajid uu yahay waa baadi labiiyo toban bilood inaad yabohidaa lagaa raba aduu marhidi waa baadi hadduu masjid yahay ama waday maxaa soo haray qof islaameed milkigiis wey qof milkigiisaa laga helay qofku hadduu sheegto isagaa iskale guri milki guri islaameed beer islaameed meel qof milkiu leeyahay wixii laga helo qofkaa iskale hadduu yidha anaa leh hadduu yidhaahdo anugu meli ka war gurigaad kale u deganeed waxbaad ka dhex heshay kii iska lahayaad u yeerto waxaa tihi waxaana ka helay melihiyu kaas guriga haddale qofkii guriga uga soo wareegay kiyaa loo geyn waxaa leleeyahay hantidaana laga helay dhulkii lagaa gaday ama aad bixiday aho hadduu yidha anaa le isaga qaaday hadduu diido isagaa waxaa lele yaad ka gadan kaasaa loo geynay ilaa la gaarsiiyo qofkii markii ugu horreeyey meeshaa nooleeyey oo milkiga koobaad ku yeeshay kaasaa loo geyna marka ugu dambeeya marka hantida oo laga helo meel milkiya ma ahan hantidaana hanti meel milkiya laga helo dad adugu lahayn qofka milkiga lahaa iskale hadduu sheegto hadduu diidana waa nagaa sheegnay wallahu subxaana wa tacaala aclam salى اllahu وslama baaraka calى nabiyina mxamed